waxaa caawa stuudiyaha marti noogu ah oo aan qadka taleefonka ku tiigsanay isagoo ku sugan dalka maraykanka magaalada atlanta cabdi warsame isaaq oo ah runtii qabiir soomaaliyeed ee laga yaqaano dalka soomaaliya haddana ah tababaraha ciyaaraha fudud ee qaranka soomaaliya bal marka hore aan kusoo dhaweeya cabdi samed habeen wanaagsan habeen wanaag waa kaa qaadnay marka hore waxaan la soconaa waxaad ku guda jirtaan qabanqaabada dhismaha guddiga olombigada koonfur galbeed soomaaliya xaggee wax idiin maraayaan bal marka hore bismillahi raxmaan raxiim walaal horta n waa idin salaamay adiga iyo bahda insha allah aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin haddaad tihiin warbaahinta koonfur galbeed ee soomaaliya waraysiga aad ila yeelateen aadaa ugu mahaddeer canada bahda isboortiga canada su-aashaad i weydiisay haddaan soo laabto in dhawaalba horta waa ku guda jirnay inaan dhisno south west somali olympic committee guddi la yidhaahdo marka wax badan oo soo socday talooyin badan iyo fikrado kala duwan oo bahda isboortiga koonfur galbeed laga qaadanayay ayaa intaan soo wadnay marka hadda wuxuu marayaa xeer gebageba ah iyadoo maaragtay doorashooyinkii macnaha doorashada guddiga olombikada waxaa ka horeeyo doorashada xiriirada sida xiriirka kubadda cagta xiriir kubadda koleyga kan ciyaaraha fudud kan hamboolka bishkuleetiyaasha dabaasha intaba adig waa soo dhisnay marka federation kastana guddoomiyu leeyahay iyo xogxee iyo guddoomiye ku-xigeen iyo board of directors ama guddiga fulin xiriir kasto marka guddiga olombikada waa ka gedisan yahay kaas maadaama guddiga olombicada south west waa ka gedisan yahay xiriirada maadaama ambrelo uu yahay oo uu kulminayo isboortiga south west oo dhan federationada ka dhisan marka asiga talooyinkiisii dad khibrad leh iyo magac ku leh isboortiga lala kaashanayay marka doorashadiisa insha allah waktiyadan ugu soo dhow way dhacayaan haddii ilaahay laga helo insha allah meel fiicayn marayaan heer gebagabay marayaan dadkii isu soo sharxayna insha allah waa idin soo gudbi doonaa next two three days magacyadoodii iyo nin kasta taariikhda uu ku leeyahay isboortiga waa garanay cabdi warsame horta bal marka hore waxaan ku weydiinaa maxaa keenay xilligan in guddi olombig aada baydhabo ka dhistaan iyadoo guddiga olombigada dalka uu dhisan yahay kana dhisan yahay caasimadda magaalada muqdisho haddana adiga aad tahay tababaraha ciyaaraha fudud ee qaranka soomaaliya
wallaahi guddiga olombikada soomaaliyeed waa dhisan yahay kaas national olympic committee aa la yidhaahdaa yacni wuxuu matalaa dalka soomaaliya south west ma aha guddi olombic oo soomaaliya oo dhan matalaya wuxuu matalaa gobollada south west ama koonfur galbeed soomaaliya ayuu mas-uul ka yahay sida puntland ay u qabto guddi olombic ayuu kanna uu u noqonayaa guddi olombic matala south west maadaama developmentiga isboortiga soomaaliya meel meel kasta uu kasoo geli karo maaragtay markii ciyaaro la xulaayo oo kale markii ciyaartooy la xulaayoo kale tartamo la qabanaayoo kale south west iyada tartamadeedii way qabanayaan kadib federation kasta ama xiriir kasta tartan oo qabanayaa ciyaartooyda ugu fiicfiican ee ka soo baxdo waxay matelayaan south west state of somalia kadib waxay la ciyaari karaan state kasta waxay tartanka geli karaan oo guud tartamada loo qaban qaabanayo ciyaartooyda olympics ama ciyaartooyda kaleoo ka qayb gelaysa tartamada individualka marka guddiga olympicada iyo guddiga south west yacni laba qayb waayo annaga south west state of somalilan guddi olympic u samaynaynaa oo ah ambareelaha xiriiriya ciyaartooyda iyo federeeshinada ka dhisan south west somali state marka guddi olympicna guddiga national olympic committeena wuxuu madax u yahay soomaaliya oo dhan marka labadaas qaybaan kalanahay
waa garanay runtii horta hore waa xaajire waa sidaa sheegtay maamulada kale waa uu ka dhisan yahay sida maamulka puntland oo kale guddi olombic noocaas oo kale ah muqdishona waaba aragtay oo kii dalka ayaaba ka dhisan laakiin su-aalo badanaan raba inaan ku weydiiye adaaba ka jawaaba laakiin hadda waxaan ku weydiinayaa mid siyaasadeed oo ah bal xaalka baydhabo siyaasad ahaan ma degan tahay haddeertaan oo waxaa jira waxaa jira garabyo kale oo idinka mataqaanaa sidee bal xaalkiina bal balsee u aragtaa arrimahaasi tuut horta horta maxaa la yidhaahdaa isboortiga iyo siyaasadda marna ma isdhexgalaan isboortigu waa peaceful waa meel bulshada laga unko ay isugu yimaadiin waa meel bulshada ma aragtay waxbarashadeeda siyaadiso waay isboortiga sida hadda waxbarashadoo kale wasaaradda isboortiga iyo wasaaradda waxbarashada ma kala haraan minister of education and ministry sports and youth labadaba laba wasaaradooda isla shaqeeyo waay marka maxaa la yidhaahdaa isboortigana siyaasad haddii meeshaas ay siyaasad ka jirto siyaasad shaqo kuma laha haddaan tusaale kuu soo qaado ciyaaraha olombikada ee laga qayb galo sanad kasto soomaaliya dagaala ka socda warloodtee soo maray oo qad cagaaran bay lahayd saas ay tahayna olombic waa laga qaybgelayo ciyaaraha looma joojinin siyaasadda ciyaaruhu way socdeen dadkay nabadeeyaan dadkay isdhexgeliyaan dadkay unkaan dadkay waxbaraan marka annaga siyaasiyan siyaasad shaqo kuma lihin xarunteeni south west baydhabo waay isboortigana gobol kastaa lagu qabanaa oo south west ka tirsan marka annaga siyaasad iyo annaga waa kala madax banaana haddaan nahay south west somalia olympic committee iyo south west sport committeega ka dhisan south west oo dhan waa garanay cabdi warsame runtii gebagabadii bal maxaad is leedahay waa uu soo kordhin karaa guddigan aad rabtaan bal hadda inaad dhistaan
wallaahi waa su-aal aad u fiican waaye maaragtay guddigan wuxuu soo kordhin karaa ciyaartooy badan ayaa ku dayacan south west ee dhalinyaro badan oo mustaqbal fiican u yeelan lahayd ciyaaraha ama kubadda cag ha noqoto ama kubadda koleyga ha noqoto ama ciyaaraha fudud ha noqoto ciyaartooy badan dhalinyaro badan oo ciyaartooy caalamka ka tartamada kaga qayb gasha matashana qaranka soomaaliyeed ayaa laga heli karaa gobolada south west taas waaye waxa annaga aan u abaabulnay u aas-aasnay aan rabna inaan u dhisno guddiga olombikada south west
waa garanay cabdi warsame runtii waa wax aan marnaba la qiyaasi karin marka bal waxaan ku leenahay mahadsanid
insha allah aada iyo aad ayaad u mahadsan tihiin haddaad tihiin warbaahinta koonfur galbeed ee soomaaliya waraysiga aad ila yeelateen aadaa ugu mahadsan tihiin aadan ugu faraxsanahay in macnaha maanta qof kastoo soomaaliyeed ama ha ka soo jeeda south west ama ha ka soo jeeda soomaaliya inteeda kale inuu maanta dhegaysto in la samaynayo guddi olombic oo south west ah aadan ugu faraxsanahay warbaahinta koonfur galbeed idinkan ilaahay ha idin dhureey
mahadsanid cabdi warsame isaaq kaasi wuxuu ahaa tababaraha ciyaaraha fudud ee qaranka soomaaliya cabdi waxaan ku leenahay habeen wanaagsan
habeen wanaagsan